Maamulka degmada Xudur ayaa kormeeray xarumaha loo qorsheeyay inay Wasaaradda Waxbarashada Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo World Bank ay ka dhisaan sideed iskuulaad oo si bilaash ah ay wax ugu baran doonaan carruurta soo koraya ee waalidkooda aan u awoodin inay ka bixiyaan kharashaadka waxbarashada, waxaana guddoomiyaha ku wehelinayay xafiiska arrimaha bulshada ee degmada, isduwaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Boqol, iyo xubno kale oo ka socday Wasaaradda Waxbarashada Koonfur Galbeed oo safar shaqo ku jooga magaalada Xudur. Guddoomiyaha degmada Xudur ahna duqa magaalada Maxamed Macalin Axmed ayaa sheegay inay diyaariyeen goobta laga dhisi lahaa iskuulada.
xaafadda gaabanay ya ka sugagna unoo miilan koyni barnaamijyo deegaamada deegaanka lukuday oo dhinaca waxbarashada ah iskuulaadkii oo la asteeyay wabaa meeluna tasurnan asteynay dhanimaana iskuulla ka dhisa iskuulkaas oo dhisi doonta insha allah wasaaradda waxbarashada iyo isku kaalmaysan doonaan world bank barnaamijyadaas oo waa iskuulkii shanaad una boogdaanu shalayna wayba soconay ilaa afar iskuula seeni iskuulkii shanaadu horeyna wayba dhigaastay sid iskuul siyad iskuulaaska in runtii arrintaas waybaan kamaan naqaanay wasaaradda waxbarashada dadka ku socdo maanaa tiimka ku socdan mahad naqaana khaasatan aniguna barnaamijkaas laani huso deegaankan oo dhabaatiis loogiya ee walbarashada iil badan ka jara aniliin suubi iskuulaad maaltuulooyin shay magaalada nawaaje aniliin suubi arrintaas iyada iyada aan dhawaayan ka maamul ahaan ka shacab ahaan aan dhawaayana arruun iidan ka faraasagno meeluna tiroogna ardaytee wayba dhakdaan degmada xudur yaan bahaayan samana baahadiyaa dadki maanaa taraagi dheer galaay nin ku baagsada yaway baan qastaynay ani maanaa anta iskoolale ka dhasi nooha ogolaatay hay-addii noo wasaaraddii noo ogolaatay insha allah u armoos wayla linku baagsada doone tadata wayba jara ilaa siyeed kilomitr sagaal kilomitr oo maanaa xuduran bahayna jare maanaa dhadhaxaad dadkii ay ti sameel shantaraale ayoon iska kooyan iskuulaadkaas yoon ito walaasqaabkaas ayoon dhakadan yalinka talagali arrintaasan qastayn insha allah wayba rajeene kucodsadaan world bank masangaan dadka maalgeliyow way idin kucodsadaan ini maanaa arrinteed la fududaay